bismi illaahi araxmaani araxiim waaya waxa uu haddaba halkan ka xusayaa iyadii oo aynu ka soo carawnay carafa kitaabkii dhibshanay a carafaynu ka soo carawnay waana galabnimadii sagaalood qoraxdiina waa dhacday bartaasuu ka bilaabay haddaba marka waxa u yihi faidaa garabat ishams qoraxdii marka ay dhacdo afaadu waxay kasoo butaacayaan way soo butaacayaan ilaa muzdalifa muzdalifa ayay xaggeedii usoo noqdeen barigii baa laga soo noqdo galbeed baa loo soo noqday daakiriina iyagoo ilaahay xuseeya mulabiina isagoo talbiye iyagoo talbiyada wada bisakiinatin wawaqoor si degan oo dee xasiloonina leh ayay uga soo noqonayaan carafa musdalife xaggeeda usoo socdaan gabalkiina waa dhacay waalku nebigu laha calayhi salaatu wasalaam intuu koonayaashoo dhan eegay calaykum bisakiinati walwaqaar ayuha annaas si degan u socda bikayri musaaxama wa iidaa iyada oo wax cidhiidhiyana aanay dadku keenin wax dhibaato ah aanay dhexdooda ka geysanayn wa darbi dawaaba daabadahana aanay garaacayn hadday fuushan yihiin de wax gaadiid la fulaabay maka ma jireen de haddii ay gaadiid wataana aanay fuulayn marka aada runtii sidaa u eegto waxa weeye dadkuna dee farahoodu aada bay u badan yihiin waa butaacadaa ilaahay uu sheegay uma afiduu min xaysu afaada annaas meeshay dadku kasoo butaacayaan kasoo butaaca markaad sidaa u eegto waxaad arkaysaa dadkoo malaha ilaa garoonka diyaaradda adigu ilaa afar kilomitr iyo bar ama shan kiilo mar qura un jeedsaday dhar cadna way wada leeyihin markaa wadooyinka dee la marayo ballaadhkoodana taqriiban dee aada bay hal kilomitr weeyaan baabuurtuna hareerahay maraysaa dadkuna bartanku maraya kollay layd aada u weyna way ku xidheen oo dee dhulka oo dhan dhalaal ka dhigaya markaa imkaaniyaad badanna way sameeyeenoo dee meel walba marka dhowr boqol ama boqol tallaabo la socdaba biyihii baa yaalla iyo dhirtii la harsanayay kolka dee masaafaduna ma yaro oo dhowr saacadood ilaa saddex afar saacadood baa la soconaya oo lasii jeedaya markaasaad butaacadii xusuusanaysa ummadda halkaa lugeynaysa markaad aragto faman wajada qofka hela furjatan meel yaroo banaan asraca waa dadejinayaa gaadiidkiisa wayuahiruuna almaqriba salaadii maqribna waa la dib dhigayaa waliyajmacuuhaa waliyajmacuuhaa bimusdalifa musdalifaha ku jamciyaan salaadan maqrib maca alcishaa cishaha iyo waxay isku darayaan maqribka siduu rasuulkuba sameeyey sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa muslim uu warinaya riwaayatu jaabir ayaa marka aada akrido dee aad arrimahan oo dhan aada uga arkaysa fa idaa wasaluuhaa marka ay gaadhaan musdalifa nazaluu way degayaan wasallow way tuk way tukanayaan salaadii maqrib iyo cishaaigii bay wada tukanayaan wa baatuu bihaa salaa waxay baryayaan musdalifa waktiga ugu badana dee musdalife la joogayaa waa habeenkaasoo la yimaado qeybtiisa hore dabeetana salaada subaxba laga tago sidaa darteed baanay dhisnayn iyadu musdalifa dee mukhayamaadna lagama samayn dhirna lagama beerin waa barbanaan un weeyo dee buuranayna hareeraha ku leh wasallow way tukanayaan asubax salaadii subax bay tukanayaan awala alwaqt waktiga ugu horeeyaa laga tukanaya macnaha dee kolka waagu baryo laakiin dee ugu horeynta ah waktiga awalkiisa wayaakuduuna minhaa waxay ka qaadanayaan xasal jimaar buuraha dhagaxaantoodii sabca xasayaatin toddoba dhagax oo lagu tuuri doono jamradii jamratulcaqaba la odhan jiray maalinta ciida la tuuranayay keligeed laqdan laa tagsiiran iyagoo guran doona oo aan jajabinayn oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam fadli baan u malaynaya inuu ahaaye mid buuri iisoo qaad toddoba dhagaxoo yaryar laakiin dee dhagaxii oo dhan baa la buurtaa weyn oo dee dhagaxii yaraaba laga dhabeeyey maxaad umalay dadku markaad sidaa u eegto buurahoo dee sida kuwaa sheekh kugu aho afarta kooneba dhagaxii walba qof baa fuushan u cadaamaya carrig oo dhan sidaa darteed markuu kaa yaray dhamaado tagsiirkaa uu leeyahay yaan la jajabinin bay bilaabayaan dadku qawdaasi habeen oo dhan ku hayaano finiinkaasi halkaa ka kulanaya walafdalu sida wanaagsani biqadri lbaaqilaa baashan digirta la idhaahdo inuu laala egaado wey fuulkaa la idhaha baashaa digirta inuu laaleegi oonu waaweyneyn wayaqifuuna way istaagayaan bacda asalaati salaada subax dabadeed cala almashcari alxaraam mashcaru lxaraam bay istaagayaan wa huwa mashcaru lxaraamkanina jabalun sagiirun waa buur yar fii aakhiri lmusdalifa musdalifa aakhirkeeda ku sugan oo iminka waxaa laga sameeyey masjid weyn baa laga sameeyey oo masjidulmashcar alxaraam ay ku qoran tahay kolkaasa dabeetana dee halkaasaa lagu tukanayaa salaada subax inkastoo isaga uu tilmaamay meesha dhexdeeda in lagu soo tukanaya dadka xooggiisa halkaasuu ka tukanayaa laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا واذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون aayaadkaasi waxay ka hadlayaan aan carabka marinay inta soo socotuu markaa sheegi doono sidaa aayaddu ay u sheegtay tartiibka ah ayuu isaguna uga warrami doonaa imaamkuna runtii dee tukinaya waxaa aada u xiisale aayaadkaas u akriyaya ka hadlaya mashcarulxaraam in la istaago oo dabeetana lagu ducaysto oo ilaahay halkaa dikri fara badan loogu sameeyo in badan lagu xuso aayaadkaasu isaguna akriyaya marka dabeed salaadii sidaa looga baxo ee halkaa xoogaa la istaago ayaa la soconayaa kolka waa buur yaroo fi aakhiri musdalifa ku sugan bu iminka buurina ma jirte waa iska masjid banaan iyo xamaamiyo aada u fara badan oo carriga ah wayundabu waxaa la suneeyey sucuudu in buurta ah dee la yar fuulo waa markay jirte inamkana haddii ay suroobayso wa hunaaka halkaa waxaa ahaaday binaaun muxdath dhisme gadaal yimi oo yaqulu lcawaam yaquulu lcawaamu dadka de iska caamadi ay idhaahdaan inahu lmashcaru lxaraam mashcaru lxaraam wey walaysa kadalik laakin sidaa maaha mashcaru lxaraam dhismaha ma ahee waa lafta yar buu leeyahay dhismahana dee iminka masjidkii unba halkii buurta yar laga dhigay laakin dhismaha uu sheegaya waa boqolaal sano ka hor wayugsiruuna waxa ay badinayaan atalbiyata wducaa wadikr talbiyadii iyo ducadii iyo dikrigiiba way badinayaan mustaqbiliina alqibla iyagoo qibladana qaabilaya wayaquuluuna waxay odhanayaan sidan daa aayadduba ay amrayso allaahumma kamaa awqaftanaa fii ilaahay buurtan sidii aada noo keentay musdelifa si aada noo soo joojisay wa araytanaa iyaahu ee aada noo tusisay aan u aragnay fawafiqnaa lidikrik xuskaaga nawaafaji kamaa hadaytanaa sidii aada nagu hanuunisay ilaahu nawaafaji ama hanuunka aada na hanuunisay dartii ilaahay u nawaafaji dikrigaaga wakfir lanaa noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso kamaa wacadtanaa sida aada noo ballan qaaday biqawlika odhaahdaadii wa qawluka alxaq ballantaaduna waa dhab faidaa afadtum min carafaat ilaa qawlihi gafuuru raxiim laga gaadho waa inta aynu markaas akrinay wey qayb ka mid a rabbanaa aatinaa fi اdunyaa xasana wa fi laakhirati xasanata waqinaa cadaaba annaar intaasuu odhanaya oo dee waa ka ilaahay kule aayadda dadkiibaa sidaa u qaybsamo qaarna adduunyadunba ilaahay weydiisanayaan qaarna adduun iyo aakhiraba marka aayaadku qaybta dambey sheegeen si aada u noqoto adduunya aakhiraba wanaagga ilaahay weydiiso fa idaa asfara jidda marka uu aada u iftiimo waagi saaruu way soconayaan ilaa minan mina xaggeediiba usii socdaanoo geestii galbeed baa loo sii guranaya biwaqaarin wasakiina si degan oo xasilooni leh ayaa loo soconaya qabla tuluuc ashams intaanay qoraxdii soo bixin oo carabta ayaa odhan jiray ushruqu yaa tabiir buurtaas tabiirow iftiin markaa ilaa ay qoraxdu soo baxdo subaxdaa ciidda ee musdelifo laga dhaqaaqaya may tegi jirin markaa waa la khilaafayaa intaan qoraxdiiba soo bixina tabiirkiiba iftiimin ayaa la soconaya laakiin tabiirkan maalinta xagga carafo loo kacayaa ayaa ay tahay inuu iftiimiyo buuraha faidaa wasaluu marka ay gaadhaan ilaa waadi muxasir meeshaas xablfiil lagu hakiye markaa musdelifa mino xaggeed ah wahuwa kaasina biqurbi minan mino ayuu ku dhow yahay asracuu adigu waa mino iyo musdelifo aagooda dhexdooda meelahaas xagga mino ah asracuu way degdegayaan waa siduu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam qadra ramyati xajar dhagax qadar la tuuro xoogaa dee boqol tallaabo ama wax ka yaroo waa meelihii qoladaa ee asxaabulfiilka lagu hakiye balaayada ay ku habsantay waa laga yar degdegaya had iyo jeer nebigu calayhi salaatu wasalaam ummada meelaha lagu halaagay marka uu yimaado soo maro sidii reer samuud iyo kuwan iyo waa ka yar degdegi jiray uma yaslukuuna waxay marayaan alwustaa waddada dhexe dee waddooyin iska caadiya berigaa sheegayaan laakiin imika dee waa guriisho fara badan iyo ayay ka sameeyeen oo dadku hareeraha un dee qulqulayo dulaan isu dhoweyn kor iyo hoosbana la soconayo allatii buurtaasoo tarmiihim ku tuuraysa calaa jamrati alcaqaba jamrat lcaqaba ku tuuraysa oo siday kuusii wadda un sanka kaaga gelinaysa dooxaasoo kaleo dee buuru hareeraha ka xigaan baa sidaa loo qulqulayaa waddooyin fara badan la marayaa dee waxaa kugu soo baxaya meelihii la tuuranaya iminka dee kor iyo hoos bay ka dhigeen markaa kolka aada hoos dooneysana waa inaad meel sacuuda fuushaa sacuudkaasaa kula daadegaya marka aada doonaysa inaad dusha ka tuuratana qeyb nusuulaad u degaysa haddana isaguna sacuud fuulaya oo isweydaaranaya markaa dushii iyo hoosta labadaba waa laga tuuraa fakamaa ya'tuunahaa sidaa ay ku yimaadeen wahum rukbaanu iyagoo wax fuushan sidaa ay ku yimaadeen iyagoon waxba rar dhiganin yarmuuna waxay tuurayaan jamrat alcaqaba buurtaa jamrat lcaqaba la idhaha ayay tuurayaan saddexdan jamradood uu kuu sheegaya taqriiban adigu waxba ma sii kala foga aada bay isugu dhow yihiin marka masel ta usoo horeysa jamrat lulaa aada halkan oo kale ay tahay ta ku xigtaana aada bay ugu dhowdahay oo intii harwanaag bay u jirta ta ku xigtaana intii beriishka afkiisa kale markaa saddexdoodaba sidaa aynu dhignay kolka loo sii socdo xagga masjidulxaraamka ee bari laga soo noqdee mino laga tegayo ayay isa sii daba yaalaan markaa jamratulcaqabaa yaro durugsan labada kale ad dhaafaysaa jamratulcaqabaa la tegaya buurahan iminka sheegayaana dee buura ma jiraani waa beriishyo kore iyo laamiyo hoose oo laga sameeyey darar waaweyn jirdiinooyinkan soomaad arag meelahan ka dhis halkan baanka hortiisa iyo kuwaasoo xeedho weyna ayaa loo sameeyo labadan kaabadood dhexdooda in la eego xeedho weyna oo kaaba dhexena ay ka yaro taaganta markaa taasunbaa godkaasunbaa dhagxaanta lala eeganaya darkaa weyn oo lagu tuuraya laakiin buurdee meeshii jirtaa ma jirto bitilka alxasayaati sabce toddobadaa dhagax bay ku tuurayaan almultaqatati min almusdalifa ee musdalifa laga soo qaatay saaka wa min ayi makaanin meel kasta oo iltaqata alxasa qofkii tuuraya dhagaxii uu kasoo qaato jaaza way iska banaantay min almusdelifati wagayriha hadduu musdelifo kasoo qaato xalayto iyo haddii uu mino ka qaato meeshii uu ka qaatoba waa heli karaa laakiin sida fiicani dee nabiguu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waa in musdelifo laga soo qaata habeennimadii ila subaxdii waa la mashquulsanya waatan lasoo kalahayay maalinta horena dee kaa qasmina waxaa la tuuraya waa buur keliya jamrat lcaqaba oo ta uxigta xagga masjidulxaraamka ayuunbaa la tuuraya labada kale waa lasoo dhaafaya xagga minay xigaan labada kale laakin yukrahu waxaa la karaahaysay bu uhi akhduhaa in laga qaato dhagaxaantan yaryare toddobada ah min almarma waalxushi waalmasjid marmuhu waa halkan dhagaxaanta lagu tuurayo oo dee qaar baa dadka dhaafinaya kolley sideed midh ama sagaal midh baad iska qaadanaysa oo kuwa kalena sbeer bay ku ahaanayaano haddaad midhkaa ama lagu jiro lagu garbiyo markaad sii tuurayso ama aada laba weydood dhaafiso dee foorarsan kari maysidoo meel la foorarsado maahe waa inaad markaa haysataa wax kale sida ugu wanaagsanina qofku dadku way kala xariisanayno qofna jeebku kolba kala soo baxaa qofna intuu toddobadaba gacanta ku qabsado unbu saa isu dabageliyaa markaa sida ugu wanaagsan waa inaad saddex midh gacantan ku haysataa raseefa toddobada kalena adigoo gacantaa ku haya aada dabagelisaa marka si dhaksaa fursad marka aada heshee in yar lagu nafisiiyo ee riixriixa lagaa yar nafisiiyaa dabada isu qabanay marka marmuhu waa halkan dh dhagxaantu ay ku daadanayaane dadku kuwa ay dhaafiyeen waa inaanu ka inaanu ka qaadan baa fiican xushiguna waa suuliga iyo baytilmeeyada de waa nijaasilen dhagaxaantaasi inaanu waa luqa oo imikadan kudheeda lahjadaha qaarkood baa xushi ku tilmaama masjidkana de inaanu ka qaadan masaajidii hore uu soo marayey de inaanu waxba kasoo qaadano inuu dhagaxaasiba qururux lagu shubay oo waqafa iyaho boodhka lagaga ilaalinaya iska suuragala markaa waqafkana dee meeshiisa lagama qaado wakulamaa yashracu mar kasta oo uu bilaabayo fi rami ramyiga markuu bilaabayo yaqtacu talbiya talbiyada ayuu goynaya walaa yulabi bacda dalik intaa ka dambaysana talbiyadii waa joojinaya ilaa waa kan sii dhaadhacaye madaxii xiraye dawaafkii gelaye acmaal kale u gudbo wa suuratu ramyi ramyiga sawirkiisa waxa weeye an yaqifa inuu istaago bibatni lwaadi waa halkuu nebigu ka tuuray calayhi salaatu wasalaam waadiga beerkiisa macnaa dooxa dhexdiisa bacda irtifaaci shams qoraxdu markay kor noqoto dee qasabaabay iskaga kor noqonaysaa marka halkaa laga soo kallaho musdalifo xaggeedii ee mina lasoo gudbayo duhur bay iska noqonaysaa ilaa sagaalkii baad maraysaa marka saaka kasoo kalaada baxaysu takunu carafa baxaysu sibuu isu taagayaa takunu carafatu carafi ay noqonaysa can yamiinihi midigtiisa wamakatu can yasaari bidaxdiisa ay makina noqonaysa tala hadduu geestan bari kasii socday oo uu galbeed u socday buuruhuna hortiisa ay ahaayeen marka uu saddexdan buuroo tuurayo dhinaca hawd buu isu yaro barbarinaya carafadii uu ka yimi markaa midigtiisa ay noqonaysa makadii uu ku socdayna bidixdiisa ay noqonaysa marka tooska ugu sii socdo iyuu u tuurine ha isyar barbariyo dhinaca hawd buuraha ka yaro maro dhinaca hawd buu isu yaro barbarinayaa dabeetana wuxuu u tuurayaa waqooyi buu u tuuraya markaad dee waqooyi u tuurayso waa in meeshaad ka timidna midig kaa xigta halkaad ku socotayna bidix kaa xigta laakiin imika de waabay adag tahayba runtii saaad isu yaro barbariso oo markaa uhoreeya halkaa aad ku hagaagsan tahay unbaa intood ku tuurto unbaa dabeetana si dhinac dhinac u baxaysaa si aad fursad u heli karto meel banaan oo aad ka baxdo waadigan iyo buurta iyo dee waa waktigaa horeen macaalimta isbedelin laakiin imika de wixii baa isbedelin wayastaqbilu ljamra buurtii buu markaa qaabilayaa dhinaca hoose intuu iska taago ayuu kor u eegaya wayarmi xasaatan xasaatan xabad xabad buu qururuxa u tuuraya biyamiinihi midigtiisu ku tuuraya wayukabiru maca kulli xasaatin xabad waloo qururuxa marka uu tuuraba allahu akbar allahu akbar buu odhanaya markaa dee wixii waa cibaada oo la inagu addoonsaday oo ilaahay nagu imtixaanay markaa sidii nebiga looga arkay calayhi salaatu wasalaam ayuun bay tahay in loo daayo laakiin dadka qaar baa aaminaya in shaydaanma la laynayo markaasay dabeetana kabahooda iyo wax walba isu raacinaya amaba cay ugu darayaanba dee takbiirta ah oo dee waxay isleeyihin shaydaan baa meeshii ku jiro oo ku xidhan oo lagu dilaya marka sidaas takbiirta iyo tuuryadaasumaa la isku daray wayarfacu yaday gacmihiisana kor buu uqaadaya xataa yuraa bayaadu ibtay ilaa la arko kilinkiiladiisa beerkeeda xaggeeda hoose ilaa kilinkiladu ay muuqanayso gacmaha kor ah u yaro qaado wayamri wayarmi ramya dhagaxan uu tuurayo buurta uu ku tuurayo tuurid buu ka dhigaya walaa yanqudu naqdan mase finiinaya finiin oo finiin iyo tuuriya dee way kala yihiin finiinku dee waa adigoo sidaas idhaahda wixii intood dhagaxii ku qabato suulka caaradiisa dabeetana murdisadana ku riixa oo sidaa ugu finiina waabu nahiyey iba finiinkaa nabigu calayhi salaatu wasalaam cadow waxba kama taree ishii iyo iligunbu ka adag yahay buu lahaa qof kale isha waa kasoo ridaa finiinku iligana uu ka jabiyey arrin kale kaasi maayo markaa kaababa la nahiyeybe dee turiyu waxaagu noqonaya ee finiinkaa wahsigalayuu kaa noqon walaa yanqudu naqdan kan kollay laxnigiisaa badano walaa yanfudu nafdan yaxbu fa idaa faraqa min arami marka uu ramiga ka baxo ee hore aada u dhaafto dabaxa waxa uu gowracayaa hadya buu gowracaya oo kollay marka aada sii gelaysaanba haddaad saddex qoftiin ama laba ayaa sii ballamaysaan oo ishaarada waaweyn oo halkaa kasoo muuqda ayaa odhanaysaan kuwa ama ishaarada dhinacaas ama kuwa aan isugu nimaadna laafatadaha mid kamid a mana dhaci karto way adag tahay saa usii wada socotaa marka aad gashaa waa in midba meel lala maraa dabeedna marka aad halkaa ka baxdeed siyar bambaanis ayuunbay tahay un intaad halkii aad ku ballanteen inaad qofkii ku kulantaan meelahaasay ra-iislayaashuna joogaan dadka ugu xiraya marka haddii qofku hadi uu dee wado ilaa rada xaa ayaa ahayd rada xaa ramyi dabxi xalqi tawaaf saasay isu daba soconaya ramyu jamrat alcaqaba ayaa la sameynaya maalintii ciidda dabeetana dabxigii baa ku xigaya hadyiga xalqigii baa ku xigaya intaaba minaad ku samaysee garo waad dhaadhacaysaa kolka halkaa waxaad kasoo dhaadhacaysaa garoonka laamidiisa imika inoo muuqanoo inoo muuqatoo kale oo taaggaasa baad kasoo dhaadhacaysaa marka halkan oo gotina buu masjidulxaraamkiina yahay marka halkan aad usoo dhaadhacaysaa dawaafkiibaa dabeetana aada samaynaysaa dawaafu ifaadihi rukniga ahaa saasay isu daba yaalla haddii aad dee wakiil lacagta udhiibto aad tiri gawracna markaad xiirato dee waxba mina dib ugu noqon mayso daari aad gawracaysaa mashiro cid baad u dirtee dee horaad usii soconaysa dawaafki in kaana macahu hadduu hadyigu la socdo aw daxaa ama odxiyuu samaynaya hadaanu dee hadiga aan ku waajibin ama aanu wadin uma yaxliqu alrajulu jamiica ra'si ninkii madax oo dhan buu iska xiraya xoogaa lacag aday kaa qaadayaan toban dirham miyaan idhahdaa mise shan dirham meelaha oo dee muusidaa yar ayay hayaan oo si deg dega ay kaaga xirayaan hada huwa alafdal sida fadliga badani waa in dakada la wada xiro walahu waxa usugnaaday qofkan an yaqtasira inuu gaabiyo calaa halaathati shacaraatin min madaxa saddex tin oo kamida inuu ku gaabsadana uu heli karaa aw taqsiiriha ama inuu shacarkii wada gaabiyo wtaqsir walafdalu sida fadli badan fi taqsiir taqsiirkana marka la sameynaya waxaa fadli badan qadru anmula min jamiici shacari jidhko timaha oo dhan inuu mid walba xubin wax lae ka jaro oo uu wada gaadhsiiyo waa sida madaahibta qaarkood ay dee aada u adkeynayaanbe inuu wada gaadhsiiyo gaabintii timaha oo dhan oo uu si quman wada gaabiyo oo dee nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u duceeyey kuwa madaxa xiranaya allahuma arxam ilmuxalliqiin markaasaa layi kuwa gaabinayana ku dar kuwii haddana wuxuu u duceeyey xiranayay mar saddexaadkii buu duceeyey mar afraadkii buu ihi kuwa gaabinayana ilaah ku dar dee markaa waad arkaysaa in waxoodu xagga dambe ay yihiin muxalliqiin latadkuluna almasjid alxaraama in shaء allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin muxalliqiinadaa ilahay u horeysa marka de waa ninkii wa ama almar'atu ruuxii dumarka ahay falafdalu laha taqsiir waa inay dhakadii gaabiso madaxii calaa haada alwajhi habka aynu soo sheegnayoo dee madaxoo dhan ay wada gaadhsiiso midba wax yar ka gaabiso ila islaantii haddii ay noo soo xiirato iyada jamaalkii baa ka tegaya sidaa daraaddeed bal iyadu ha gaabiso wey wa yakunu waxa uu noqonayaa xaal alxalq marka aada xiranayso mustaqbil alqibla qiblada mid qaabilsan oo kolley aag banaan oo ka horeeya inkasta oo qaar dawladda hoosea iyo wax eryadaan oo timaha iyo meesha ay u diidayaan haddana halkaas aagga ay u saamaxdo qofku ayuu ku xiranaya isagoo qiblada sii qaabilsan mukabiro oo takbiirtaana la imanaya wayabda-u waxa uu bilaabaya alxaariq kan xiranaya bishiqihi lyman dhinaca midigta warta iska xiraya wayadfinu shacra timihiisana waa aasaya haday dee u suuro gashaba walxalqu haddaba madaxan la xiranaya sida qur-aanka iyo xadiidkuba ay sheegeen ruknun laa yatimu alxaju ilaa bih waa arkaantii xajka oo aanu ku taam noqonaynin xajku la-aan cumraduna waa saas oo kale arkaantii cumradana waa ku jira imaan la xiranaya xajkiina waa ku jira wayabqaa muxriman muxrim baanu qofku ahaanaya ilaa an ya'tiya bihi jeeru xalqigaa la yimaado jeeru xalqiga la yimaado muxrim buu noqonaya oo hadda hadduu ramyigii iyo dabxigiiba soo sameeyo xalqigii daayo taxallul awal wuu galaayo garo qofkani oo wax waliba waa xalaal laakiin muxrim wuu yahayo jimaaci iyo wixii dumar ku saabsanaaba ka xaraama markaanu kule muxrim buu ahaanaya hadduu sanadkan oo dhan aanu iska xirin un iskaba socdo waaba muxrim un islaantiisii u banaanaan mayso waman laa shacra lahu haddaba qofkaan timaba lahayn waa abubidaar sii weyn amara amara lmusa aw ilmusi amara lmusa dheh baashaa min makiinadun buu marinaya calaa ra'sihi madaxun buu isaguna saabu marin doonaayo dee haddii aanu timo lahayn kuwa timaha labu isku shabihi marka iska barakaysanaya isaguna camalka amarkaa ilaahay fulintiisa nadban waa iska sunna un uma yaatii maka makuu dee u dhaandhacaya godankeeda iyo masjidulxaraamka fii yawmihi maalintiisaaba waa maalinta runtii acmaashu ay ugu adagtay shalay oo dhan qofkii caraf buu joogay oo dabeetana waxa uu ka soo caraaday jabaluraxma xalay oo dhan gelinkii hore soo guuro galaya qofkii musdelifuu xoogaa ku yaro nastay salaadii subaxba waa ka soo dhaqaajiyay soo guuro galay daxmadii ramiga ayuu soo galay xalqigii iyo dabxigiina waa soo sameeyey waa soo lugeeyey oo wuxuu usoo dhaadhacay markaa dawaafkii oo ummadii oo dham isugu soo shubantay isagana isaga iyo sacyigii markaa maalinkaa habeenkaa ciidda iyo maalinkaa ciidda ayuu xajku ugu adag yahay hawshiisu maalinkaa ciidda laftiisu ma ka imanaya fayatuufu awaafa alifaada dawaafkii ifaadada ayuu dawaafaya markaa dee dadkuna waa aada ugu fara badnaa inkastoo dadka qaarkood ay u yarkaadiyaan gelinka dambe iyo ila isaga waktigiisu waa mutaraakhi waa ka odhan doona ilaa muddo dheer buu dib dhigi karaaye oo ilaa ayaa mushriqu qofku iska dib dhigan karaa iyo wixii kasii dambeeyabe haddana dadku waxay doonaan acmaashan isku xidhiidhsan iyo culayskan ka dhacaya inuu israacaabay doonaan ma oo dad badan baa shaqooyin laho kusoo beegay fasax yaroo toddoba cisho ah markaa inuu lasii joogjoogo ma doonaye inuu ka wada baxaa buu doonaya sidaa darteed carriga oo dhan baa buuxsamaya afar iyo labaatanka saacadoodna waa laga yaabaa inaan dhinmin masaajida maalmahaasoo dhan wa huwa ruknun dawaafkan laftiisu waa rukni laa yatimu alxaju ilaa bihi isagoo lala yimaado mooye xaj ma dhamaystirmo wayabqaa muxriman ilaa an ya'tiya bihi intuu dawaafka la imanayana weligii muxrim buu ahaanaya muxrim dee markaa wax waliba waa ka xaraam maaha sidii kii hore un wey dumarkii baa ka xaraam noqonaya wa sifatuhu kamaa taqadama dawaafkan dee habkiisu waa sidii noo soo horumartay in xajarka laga bilaabo la isqaabilsiiyo dabeedna toddoba jeer lagu wareego mar walba sidaa loo dhunkado loo salaamo ahlumajr uma yusalli rakcatayn laba labadii ragcadood dawaafku tukanaya uma in kaana hadii uu yahay saca maca dawaafi lquduum kolkiiba horreysu dawaafulquduumka la yimi hadduu sacigana raaciyey lam yuucidu dee saciga ma soo celinayo ilan sacigiisi hore u tegay moogta markii hore aada soo ugu horreyseed soo dawaaftay masjidulxaraamka haddaad sacigii soo raacisay idinka waxba soo celin maysa wa ilaa haddii kale saca saci buu samaynaya oo u israacinaya dawaafkii iyo sacigii oo isku xiga badanaysa oo isaga qudhiisuna aada buu celiir wey lianna sacyi ayda ruknu laa yatimu alxaju ilaa bihi wayabqaa muxriman ilaa an ya'tiya bih saasuu mid walba raacinaya waclam allaha koogeysiiye bal waxaad garataa ana alramya walxalqa waawaafa wadawaafa alifaada waa imisa afarta ah ramy xalqi dawaafu lifaada waa saddex alafdalu sida fiican saddexdoodaas waxaa wanaagsan buu yihi taqdiimu ramy uma alxalq uma adawaaf maxaa ka maqan markaa afartii aynu isku darnay dabxigi markaas tiisani waa raxada laakiin taa hore aynu sheegnay waxay ahayd radaxada ayay noqonaysaa saasaa lagu jamcinaya oo rami dabxi xalqi dawaaf falow ataa bihaa arrimahan hadduu la yimaado calaa gayri hada tartiib sida aynu usoo sheegnay si aan ahayn buu leyihi faqadama waahara wuu iskala weydweydaariyey jaaza way banaanta oo nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintaa waa lagu soo yaacayay walba qof baa lahaa dawaafkiiyo waxaan isweydaariya sacyigii ramyigii iyo dabxigii baan isweydaariyey bal ka waran ifcal walaa xaraja sameeyo dhib ma leh ayuunbuu lahaa maalintaa afartan tartiib la-aantooda ayuu fityoonaya nebi wayadkulu waqtu halaaati saddexdanba waktigoodii waxa uu gelaya binisfi leyli min laylati naxr habeenkan ciidda qeybtiisa dambe marka laga soo bilaabo wayakruju waxa uu baxayaa waqtu ramyi jamrat alcaqaba buurtan maalinka ciidda la tuuranayo ee magacaa la yidhaahdo waktigeedu waxa uu baxayaa bikhuruuji yawmi naxr maalinkaa yawmu naxrigoo baxa oo maalinka ciidda buurtaa keligeed baa la tuurtaa maalinkaasunbaa waktigeeduna u yahay cibaadadaa waktigeeda waa maalinka wayabqaa waqtu alxalqi waadawaaf labadaa waktigooduna wuu joogayaa mutaraakhiyan walow ilaa siniin sanadaba ha ahaatee wuu joogi doonaa un oo qofkii dee wuxuuna ka xaraam noqonayay galbadii dumarka okiidkii iyo dee waxyaabihii kale oo dhami iyo intii shantii ugaadhii iyo wixii xaraam bay unoq xalaal bay unoqonaya oo waa kan dee taxallul awal galay taxallul thani baan u dhamaan ninkan kol haddii lagu leeyahay dawaafka iyo xalka welilxaji taxallulaani haddaba xajku waxa uu leeyay laba taxallul laba xalaalo oo kala horeeyo wey oo midina yar khafiifiyo waxyaabihii xaraamta ahaa midina uu wada qaado awalu wa hani taxallulu awal wa taxallul hani faalawalu ka hore yaxsulu waxa uu ku xasilayaa lagu helayaa bitnayni min hadihi halaath saddexdan mid kamid a ayahaa kaana midkay doonaysa ha ahaat imaa xalqun wa ramyun aw xalqun wa tawaafun aw ramyun wa tawaafun imaa xalqun wa ramyun masel labadaas u sameeyey taxallul awal buu gala iga dheh aw xalqun wa tawaafun labadaas uu sameeyey markaa ramyigii baa ka maqan waa taxallulkii awalkaa dheh aw ramyun wa tawaafun waa taxallulkii awalkaa macnaha saddexdii baanu dhamaystirin alxaas markaa saddexdan haddaanu qofku wada dhamaystirin waxa uu noqonayaa dabxiga laftiisii wuxuu uga reebayaa ilan dabxigii cid walba laguma leh dabxiga ayaa lagu leeyahay dee qofkii ama wada ama hadyi dee lagu yeeshay laakin haddaanu dee fidoobinba qofkii shardi maha dee dabxi inuu gawraco sidaa darteed buu uga reebaya isagu markaa saddexdan haddaanu la wada iman uu laba la yimaado taxallulkii hore wey maxaa haddaba taxallul awal ka faa'idaa iyo taxallul thani isagaa kuu sheego waxa uu ku yihi famataa facala markuu sameeyo ithnayni minha laba saddexdan kamid a xasala ataxallul lawal taxallul awalow maxaa ku banaanaaday wayaxilu bihi jamiicu maa xaruma calay xallo wixii loo diidaa xalaalu noqonaya afartii shay maa cada nisaa dumarka wixii ku saabsana min waطin wa caqdi nikaaxin wa mubaashara dumarkii oo dee loo galmooda iyo meherintoodii iyo mubaasharadoodii iyo taasaa kaxa faman farada fiihina alxaja falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaal rafaskaas oo jimaaciyo wixii ku saabsanaa halkaas dhigaya faidaa facala athaalita saddexdan midkii uhadhanaa kolkuu sameeyo rami tawaaf xalqi xalla lahu kullu maa xaramahu lixraam xalla wixii ixraamka uu ka xaraam yeelay baa xalaal u ah waay halkaasuu marka kaga baxay dabeedna waxa uu gudbay haddaba fima yatacallaqu birami jamaraadkii dee saddexdan cisho la tuuranayay kolkaasa waxa uhi faslun faidaa faraqa marka uu ka baxo min tawaafi lifaada haddaba dawaafulifaadii buu dhameeyey ogo waa maalintii ciiddii taqriiban hadduu aada qof usoo degdegay sagaalkii iyo barhkii ayuu dee dawaafkii dhameeyey min dawaafi alifaadati wasacyi labada waktigaasuu dhameeyey ama tobankii soo aada u dhaqsooda rajaca wuxuu ku noqonayaa ilaa minan buu ku noqonaya waa maalintii ciidda un wabaata biha minuu joogaya habeenka ugu horeeya ee ciidda ku xiga waa habeenkii bishii koob iyo toban ahayd wayaltaqitu fi ayaami tashriiq ayaamu tashriiqii dhagaxaan buu guranaya wahuwa ayaama tashriiqan la sheegayaa haani lciid waa maalinka ciidda labeeya waxa uu guranayaa balaadba halkaa weli mafcuulkii baa kuu dambeeye wayaltaqidu waxa uu guran doonaa fii ayaami tashriiq wahuwa ayaamu tashriiqaasina haani lciidi weeyaane ixdaa wa cishriina xasa koob iyo toban dhagax buu qaadanaya intan kale waa jumal muctarida libayaani mawduuca wil jumla almutaqadima unbay sii bayaaminaysa markaa maalinkii dee ciidda labaynayay waa maalinkii koob iyo tobnaad koob iyo labaatan dhagax ayaad ka soo qaadatay mina oo markaa dee iyaguna maxaa lagu tuuraya dee waa iska macruuf saddexdii maalmood ee dhagaxa la tuuraya ayaa tashriiqaha wey markaa saddexda burood baad midba ku tuuraysaa toddoba waa koob iyo labaatan dhagax wayatajannabu waxa uu ka dheeraanaya almawaadica athalaatata almutaqadima saddexdii meelood aynu soo marno maxay ahaa meeshii marma almarma halkii dhagaxa lagu tuurayay kama qaadanayo suuligii iyo masaajkiina kama qaadanayo fa idaa zaalat ishams hadaba maalintii koob iyo tobnaad ee la soco ayaan tashriiqa ugu horreysa qoraxdu marka ay bartanka ka weecato ramaa biha wuu tuuraya qofka kawda meelahaasoo waxla qabla salaa salaada ka hor buu tuuraya duhurka say u degdegayaan dadku qaar baa saxmadaayo waxaa ka yar caajisanoo waxay sii harima degayaan duhurka ka hor ay halkaa ugu sii kuurka gelayaan dabeetana intaan zawaalbaba ayaaba laga yaabaa inay qabadsiiyaan ay kasoo noqdaan laakin waa bacda zawaal fayam fa yarmi waxa uu ganayaa aljamrata alula buurta usoo horeysa wahiya alatii talii waa ta la xidhiidha masjid alkhayf masjid alkhayf bay la xidhiidhaa haddii aad imika maabka eegto waa saddexda buurood ta u xagga mina xigta wey masjid alkhayf xaggiisa ta xigta ee markuu qofku carafo ka imanayo uu kusoo horeynayo taa wey taasuu ku tuurayaa toddoba dhagax masjid alkhayf laftiisu waa mina afkeedan soka ee xagga buuraha soo xiga oo isaguna waa masjid dee aada u weyn oo inta badan saddexdaa maalmood bay wacaad oo dham isugu yimaadaano khudbada khudbadaha ay ka bixiyeen fa yascadu ilayha markaa wuu fuulaya buurtan waa markay daa jirtay imikana biriishkeedunbuu fuulaya ama meesha loogu talagalo wayajcaluhaa waxa uu yeelayaa buurta can yasaari bidixdiisa wayastaqbilu lqibla qiblada ayuu qaabilaya imikana haddii dee meel la tuurayo meeshaasunbuu bidixda qaabilin doonaa qibladana uu qaabilaya oo marka masel adigu aada u jeedo galbeed buurtuna galbeed ay kaa xigto xagga qibladuna ay kasii shishaysay iyada oo masel iminka buurtii waa gidaarkan oo kale sidan aad u ag taagan tahay qibladiina xaggaa steeshink oo kale ayayto galbeed bay kaasii xigtaa markaa aada tuuraysa dhinaceed ka maraysa ma waxaan ka marayaa dhinacan haw mise waxaan ka marayaa dhinacan waqooyi ila anig galbeed baan usocdaa bidixduu yeelayaa buu ila ku yidhi waa inaan dhinaca waqooyi ka maraa oo saasaad isu yaro barbarinaysaa barbarinaysaa dadka doonaya inay xagaa ka dhaafaan baad ku darmaysa markaad la simantae bidixdaada ay marayso ayaa dabeetana toddobada ku tuuraysaa bidixdaad ka dhaafaysaa markaa galbeed baad usocotaa adug ee midigta inaad ka wareegtaa laguu diidaya wayarmi wayarmihaa bisabci xasayaatin xasaatin xasaah kamaa taqadam birhbirh buu utuuraya uma yansarif qaliila xoogaa buu yaro soconaya bixaysu laa yanaalu alxasa iyadoo aanu gaadhaynin qururux alladii qururuxaasoo yarmiihi nnaas dadku ay tuurayaan qururuxan dadku ay tuurayaan baad hore u yaro dhaafaysa markaad bidix ka dhaaftay horaad u yaro soconaysa ilaa halkaa sekada nafkeeda oo kale qururuxa lasoo tuurayo si aanu dee kuusoo gaadhay halkaa dadku wuu kala feeraaraya markaa oo zaxmadiibaa dhacaysa oo aadna way u ballaarantay aagaasi markaa dadku marka uu kala shubmuu socdo ayaa dabeedna halkaa istaagaysa wa tawqa aljamratu khalfa buurtiina xaggaaga dambay tahay ogow adna galbeed baad usii jeedaa oo qibladii baa galbeed kaa xigta wayastaqbilu lqibla qibladiibuu qaabilaya halkaasaad istaagaysa wayadcuu markaasuu ducaysanaya way wayadkur dikriga ilaahayna waa wadaya bikhushuucin watadaruc biqadri suurati lbaqara waa ma wakti dheer wey intuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ducaysanaya suurat lbaqara in la akriyo in la eg ayuu dikriga duca wadaya waaya hadday dee markaa awoodiisu dee intaa sidaas suniya waa sidaas wey uma yaati wuxuu u imanaya aljamrata athaniya maxaa la idhaah jamrat lwusطa fayafcalu kamaa facala fi lula tii hore sideedii buu ku samaynaya bidixi buu iska marinayaa dabeetana kama foge aad bay ugu dhowdahay iyadana markaasuu ku tuuraya adigu maalmaha kolley maalintaa ciidda oo kale iyo maalinta labaad ayaa mutashriiqa ee maalin hadhay labadaa cisho lagu dhintaa oo imika way yar wanaajiyeenoo berigii hore marka sidaa dadku ay u galaan ay tuurtaan bay soo noqon jireen laakiin way isku si wanaagsan bay iminka u sameeyeenoo dadkii minuu kusoo noqonayaa moogta markaa ummadda baxaysaa waxay kasoo laabanaysaa taqriiban meel ilaa dumbuluq oo kale iyo ilaa sayladii ayaa sidaa looga soo wareegaya oo dhulkan dhexaad jeexjeex waa weyn oo aan wadan noqon karin marka intoo aagan la salaxayo halkaa dooxaad ka dhacda ciddayna tuurataa ayaa ka laabanaysaa ilaa dumbuluqdaa saasaa uga soo laabanaysaa minaa xaggaa ka imanaysa oo isba arki maysaan dadkan sii socda ciidamay kolley aada u fara badan bay keenayaan markaa ciidamadaasi intay sidaa dhinaca isu qabsadaan bay dadka kala joojinayaan ilaa saddex isdabood bay usamaynayaan markaa dadkaa la hakinaya culayskooda marka qiyaastii sidaa intaas malaa way sii tuuranaysa ayaa dadkii kale inta basaskaa u jiro toban bay soo daynayaan fawj fawj maalinta ay taasi ka yar daciifto waa la isla fuqayaa jinaasadaa badanaysa waaya ta labaad buu imanaya wahiya jamrat faida faraqa minha waqafa wadaca qadra suurati lbaqara hadee waa buurtii labaad baa iyadana dabadeeda la ducaystay markaad yaro dhaafto uma yaati aljamrat athalit wahiya jamrat lcaqaba waa caqabadii ugu shishaysay wey alatii ramaha yawma naxr maalinkii ciidda buurtii aad tuurtay wey qofkan uu tuurtay fayarmiiha bisabcin toddoba dhagax buu ku tuuraya kama facala yawma naxr sidii maalinkii naxriga uu sameeye dee aynu soo maraynay dhinaca waadiga uu ka qaabilaya sidaa uu yeelaya sawaan iyada isku mid yihiin iyada xagga hoosaa laga tuuraya waa in gacbadana bidixda la yeela minana midig carafana midigta oo markaa iyada dhinacu iska taagaya ma dhinaca matal iyadii waa gidaarkan oo kale kacbadiina waa qibladiina way kasii shishaysaa waxa weeye geesta steshka oo kale carafina waa dhabarkaaga iyo geestan bari markaa xaggaad ka maraysaa iyada ma midigta mise bidixda waqooyi baa laga marayaa mise koonfur marka sawirkeeni imika aada soo qaadatay soo sheegay waa in koonfur laga maraa oo dabeedna carafi ay noqotaa oo kaa dambaysay midigtaada kacbadina ay noqotaa xaggaa kaa horeysiiyo bidixdaada markaad midig ooga kala simantay aad ku tuurto badnul waadi waa meeshaas laakiin waxay kaga duwan tahay fayastaqbiluhaa waa qaabilaya walqiblatu can yasaarihi dee meeshii uu ka yime minina midigtiisay tahy faidaa faraqa markuu ka baxo laa yaqifu cindaha iyada isma taagaya ee waa mulaaxadaadka kamidta aanu markaanu halkaa marayna isku yaro qabanay war waa la ducaysanaya malaa lama ducaysanay illa waxaan oo dhan markay camali noqdaan ishkaal baa dadkii ka gelaye waa tani matii la ducaysanaya mise ta hore maya tan ba tan u dambaysa ayaan iyada duco lahayn hore aad kasii soconaysa faidaa faraqa laa yaqifu cindaha wayabitu bimina waa mina ayaa la baryayaa waa habeenkaa la baraya waa goorma waa habeenkii labaad ayaam tashriiqa uma yaltaqitu min algad wa huwa kadkan aan kuu sheegaya thani ayaami tashriiq maalmaha ilbawaradka maalinkii labaad bay wuxuu soo qaadanayaa ixdaa wa cishriina xasaa koob iyo toban qururax fayarmi biha aljamaraati halaath saddexda buuroodba waa tuuraya kula jamratin bisabci bisabcin bacda zawaali kama taqadam walaa yajuuzu ma banaana ramyu ljimaar fi ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiq buuraha lama tuurayo ilaa bacda zawaal duhurka dabadiisu maa la tuuraya qoraxda markay bartan ka weecato wayajibu tartiib dee sidanna in loo kala horreysiiyo weeye saddexda buurood jamrat lula jamrat lwusطa wa jamrat lcaqaba fayarmi waxa uu tuurayaa ma yali masjid alkhayf awala xagga mina soo xigtay iyo masjid alkhayf walwusطa thaniya walcaqabati thalitha wayundabu waxaa la suneeyey alguslu inuu maydho kula yawmin lirami shabaaba qasaba oo dee kulaylka iyo zaxmadda kolley waabaad soo maydhanaysa sunana waa tay faidaa ramaa marka uu qofkii tuuro fi thani tashriiq ayaamu tashriiqa maalinka labaad nudiba lilimaam imaamkii waxaa loo suneeyey an yaktuba inuu akriyo khudbatan khudbad buu akriyaya masjidulkhayf buu ka akriyaya yucallimuhum fiiha uu ku barayo jawaaza nafr in im- laanta la iska tegi karo faman tacajala fii yawmayni falaa isma calay oo dee deg degii halkaa lagu sheegay inuu samayn karo qof laakiin dee ummadoo aada u fara badan awgeed meel imaam ka hadlaya iyo da- meel dood isugu imanayaba maba arkaysidba intan hargeysa in leeg marka la degan yahay halkeebuu imaam ku kulmina qaadi karaysa qoloba dhankoodii unbay joogaan iyo meelihii deegaamadii mukhayamaadkoodii masjidulkhayfna dadka ku tukadaa waabay iska yaryihiin dee dadku iyagunbaa markaa jaariyad waliba gaar isu wacday ayaa istirtilmaamaya wayuwadicuhum waana sagootiyaya uma yatakhayaru qofkii wuxuu door qaadanayaa markuu laba cisho tuuro bayna an yatacajala fii yawmayni inuu laba maalmood ku degdego oo fii yawmayni buu egnasku tilmaamaya labada maalmood oon dhammaanin waa inaad baxdaa sida dee xagga dambeba uu kugu soo wado oo markaa maalinkii ciidda aad tuuratay kuwii koob koobaad iyo labaadna aad tuuratay koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad casarkaaba dhaqaajisa gaaliban dadkuna saasay u badan yihin wa bayna an yata'ahara iyo inuu saddexda cishaba sii tuurto fa idaa araada tacjiil markuu doono inuu degdego falyanfir ha baxo bishardi an yartaxila min minan waa inuu ka guuraa qabla alquruub qabla alquruub ila fii yawmayni baa le maalinkii oon dhammaanin labaad waa inaad shubtaa jamrat lcaqaba markaa aad taagan tahay mina waxba kaagama hadhin waa adigoo sidaa u tallaabsada un oo iminka markay mini halkan aynu joogno tahay caqaba baan leehay minina geestan bari bay kaa sii xigtaa maka iyo maka afkeedii hore anaad taagan tahay meelihii guryihii ugu soo horreeyey makina sidaa galbeedkaasi kaa xigta marka waa inaad sii socotaa unaad ka baxdaa qabla alquruub baa shardi fain garabat ishamsu wahuwa bimina isagoo mina taagan haddii ay qoraxdu u dhacdo maalinkii saddex habeenkii saddex iyo tobnaad imtanaca tacjiil ma degdegi karo imtanaca waxaa mamnuuc noqday atacjiilu inuu degdego waladimahu lmabitu waramyu lgad inuu habeenkaas saddex iyo tobnaad bariyo mina dabeetana aroortaa uu tuuro ayaa dee waajib ku ah waana maalmaha rabyu uu ugu jaanis roon yahay bacda zawaal baa la yidhi de waktigaa zawaalka minka dadku bacda casarkay u badan yihin siduu qof waliba isu leeyahay bacda zawaalkaas saxmaddaa ku badan ee u yarkaadi bay isugu wada dhaceen dadku bacda casr markaasaa bacda casarkii saxmaddu ay aada u badanta markaa qofka bacda zawaalkii tooska ahaa tuurta ayaaba fursad helaya waktigii oo looga wadaa dee habsaamay buu helaya wain lam yuridi tacjiil inuu degdegaba ma doonin qofkani saddexdii maalmood inuu gutuu doonaya baata bimina saddexda habeenba minuu joogaya waltaqada wuxuu soo guranaya ixdaa wacishriina xasaatan yarmiha min algad iyadana aroorta uu ku tuuro bacda zawaal kamaa taqadama iska wada macruuf uma yanfiru uma intii saddexdii ayaamu tashriiqa uu dhameeyey yanfiru waa baxaya wayundabu waxaa la suneeyey haddaba an yanzila inuu dego almuxasab waadi lmuxasab wa huwa cinda aljabal buur buu ag yahay waadigaas aladii cinda maqaabili maka maka aageeda ah xabaalaha maka buur yaroo agteeda ah dooxa ag mara ayaa la yidhaha muxasab oo marka saddexdii maalmood lasoo dhameeyo ayaamu tashriiqi ramyigoodii ayaa halkaa la degayaa waana halkuu degay nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtuna way isku khilaafeen oo acmaashay ka mid taho waa sunna iyo iyo sunne ma ah ayay isugu khilaafeen oo dee midiba siduu arkaya bay ahayd markaa waa halkuu nebigu degay inuu qofku iskaga degaba halkaa oo wuu iska yeeli karaa maka unbaa dee kolkaa aada ugu dhow yaho in yar ugu jira mina iyo waxaan laga tegay kolka waqad faraqa min xajihi haddaba qofkaasi xajkiisii waa ka baxay sii socodkii iyo soo socodkiiba waa kan dhameeyey xajkii waa dhammaaday wey macnaheedu wixii hadhay markaa xajatulwadaac iyo dee ku-eelahaasi inkastoo waajibaadka aimada qaarkood ay ku darayaan iyagu waa sunna madhabka waidaa araada markuu doono alictimaar alictimaar inuu soo cimraysto ictamara min alxil adna alxili buu kasoo cimraysanaya kamaa sayatii fi fii sifati alcumra cumrada sifadeeda sida inoogu iman doonto dee masel qofkii markii hore wuxuu ahaa munfarid oo mufrid buu ahaa xajkiibuu dee mufrid uu gooni yeelay cumradiina way u dambeysay markuu xajkii sidaa ugu dhamaaday bas yar buu ku boodaya xoogaad inta lasii qadaynaya abaad nagu soo noqonaysaaba maba raagaysidba halkan waxaad tegaysaa un intan controolkan laamida berbera meel inbaad in yar yaro dhaafaysa biyo xidhka meelaha dee intood soo xidhato ood isu soo bedesho unbaad dabeetana adoo ka tuura iyaba naga soo fadhiisanaysa rubuc meelahaas waa min alxilli waata كما سيأتي في سفة العمرة فإذا رجع فإذا أراد الرجوع طبعا إلى بلده إنه ضافض وضعنا قفك أتى مكة مكة تغو وطاف للوداع وداعي بطوافية هدي مركا إن أنا بحين إن تاد مكة شوقي سنة ده مركا وحين نقول إنسان وداع تبرق وداعي وذك هذه طواف الوداع وأكيد سقوط آجا مركا آخر عهدي بالبيت قفنا ونقني ثم مركو طواف الوداع طواف ركع ركعتين لبر ركعات وقفنا التكنية ووقف وانو الساقية في الملتزم ماشي ملتزم كلا يرى وأدحي بين الحجر الأسود والباب الباب كي حجر أسود كأدحي مركا هذا مكان مافك هذا أكت أياتي ونكسنو فامي صوركو إنها تفايدة كليه ملتزمka meeshaa la yidhaaho nebigu laha calayhi salaatu wasalaam adducaau fi lmultazami mustajaab ducada halkaa ilaahay lagu baryo waa la aqbalayaa halkaasaa qofku dee uu istaagaya haddii uu dee ku dhawaan kara iyo haddii uu aaggaa ku toosan un ka yar durkayo taqriiban waxaan odhan karaa labadan kaabadood intay isu jiraan ee hortayda ah oo shan mitir meelahaasa ama afar mitir ayay isku jiraan albaabka kacbada iyo xajarul aswad xajaraswadku markuu kan yahay ayuu dabeed albaabkii kacbaduna kan yahay halkaasuu istaagaya ducadaasuu dabeetana ku dadaalayaa wa qaala wuxuu odhanayaa allaahuma ina albayta baytu waalcabda cabdu wabnu cabdayk ilaahay gurigu waa kaagi addoonkan ku baryayaano waa kaagi addoonkaagu kii uu dhalay inankiisii weey waa kii uu dhalay addoonkaagu xamaltanii calaa maa sakarta lii min khalqi waxaad igu soo qaaday wixii aada ii sakirtay ee khalqigaaga ahaa ilaa waxaan lasoo fulaya lagu sakirayaa waa kala duwan yahay gaadiid buu noqon karaa markab buu noqon karaa diyaarad buu noqon karaa wuxuuba waa wax ilaahay sakiray xataa sayartanii fii bilaadi ilaa aadi keentay beledkaagan barakaysan wa ballagtanii waad isoo gaadhsiisay binicmatik nicmadaada awgeed halkan aadi keentay xataa acantanii calaa qadaa'i manaasikik camal acmaashii aan kuu cibaadaysanayay gudashadeediina waad iigu hiilisay ilaah waad igu kaalmaysay fain kunta radiita cannii fazdada cannii ridaa haddii aada iga raali noqoto ilaahu raali noqosho ii kordhi wailaa famuna al'aan ilaahay haddii aanad iga raali noqonna imaka igu galladayso oo raali noqoshaysiin qabla an tan-aa intaanay ka fogaanina can baytika dee beytkaagan xaraamka ah daari gurigaygu intaanu ka fogaanin daaridaa faacilkii tan aaya gurigaaga oo beytkana meeshaan degayaa intaanay ka fogaanin ee aanan halkan ka durkin oo aanan meeshaydii ku noqon ilaahay uga raali noqon wayabcuda can beytkana aanu ka fogaanin mazaari meeshaan ziyaaranayo meelaha kaleen ziyaaranayo ee wadanka ka mid a ama gurigayga aan ku noqonayo oo meelaha de unoqonayo ziyaaranaye intaanu ka fogaan beytka haadaha kani awaanu insiraafi waa waktigii aan tegayay in adinta lii haddaad ii fasaxdo imikaan tegaya ilaahay ilaahay si boqorka ahaabuu markaa ogeysiiskaa siinaya hayra mustabdilin bik anigoon adiga cid kugu bedelanaynin walaa bibeytika beytkaagana cid kala beyt kale ku bedelanayn walaa raaqibin cank ilaahay ow aniga oo aan kaa quusanin ee ku rajaynaya walaa can beytika beytkaagana aniga oo aan necin allaahuma ilaahayow fasxibni alcaafiyata fii badani caafimaad jidhkayga aada yeesho ilaahaw ila saaxiibi waalcismata fii diini diintaydana i ilaali wa axsin munqalabii noqodkaygana wanaaji warsuqni alcamal bitaacatik ku camalfalaan ku camalfalo daacaadkaaga igu arzaaq maa abqaytanii intaad idaysay adduunyada wajcal lii waxaad isiisaa khayradii dunyaa waalaakhira inaka calaa kulli shayin qadiir uma yusalli cala anabiyi sala allahu alayhi wasalam uma yamdi calaa caadati sidiisaa tooskaabuu isaga soconayaa kolka caadigiisaas macnaa caadigiisa siduu qofka caadiga u baxa wey wuu iska sii jeesanaya dee markuu sidaa u baryo baryu ducada halkaa taagnaado ilaahay u baryu dabeetana taasi a u dhamaato waxa uu u dhaqaajinayaa albaabku ka baxaya markaa caadad hidatan uu ku diidan yahay uu soo wado walaa yarjica ma ma noqonayo alqahqariy ibugurasha ma jirayso suufiyaasha iyo dadka ah ayaa dib u gurto oo yidhaha baydka a-a inta laga agdhow yahay xagga dambe la siin maayo oo looma sii jeesan karaya bay dhahay markaa dabeetana reefas bay u baxayaan dib bay u guranayaan dib ugurashadaa dadkaaba idin isku dhiciye toos buu qofku isaga sii baxayaa oo intu iska sii jeedsado ayuu hore isaga baxayaa uma yucajilu raxiil dabeetana inuu alaabtiisa gurto ayuu isu diyaarinaya samsamka intuu dhaansado fa in waqafa bacda dalik intaa kadib haddii uu isyar taago aw tashaaqala ama uu isku yaro habsaamiyu ku mashquulo bishayin shay buu masel kusii yar mashquulay laa tacaluqa lahu biraxiil aan xidhiidh la lahayn geediga waxaan geediga khusaynayn gaadiid la kalaysta iyo alaab yaroo bagaashoo la iibsada iyo waxa waxaan khusaynayn oo ayuu isku sii mashquuliyey lam yactad biawaafi lam yuctada biawaafi awaafkiisaa looma tirinaya can ilwadaac awaafulwadaacii looma tirinaya kaa watalzamuhu icaadatu dee inuu soo celiyaa waajiba ilaa mabuu tegina waa kan mika iska sii jooga markaas fain tacallaqa biraxiil meermeeraysigiisani haddii uu dee xidhiidh la leeyahay geediga kashadi raxlin alaabtu yaro xidhxidhanaya bagaashkiisiibuu xalka ku taxaya iyo karaato wa shiraa'i zaadin xoogaas ahayna waa iibsanaya o naxwi lam yadura taasi ma dhimayso walalxaaidatii caadada lahayd waxaa usugnaatay intay xajka ku jirtay caadada ka timi an tanfira bilaa wadaac inay xajatulwadaac la-aantii iska baxdo walaa dama calayha dhiigna laguma leh wayundabu waxaa la suneeyey an yadkula albayta xaafiyan kacbada hadduu gelayo inu isagoo kabala inuu galo in lam yuudi axadan qof haddaanu ku dhibayn bimuzaaxamatin wanaxwiha cidhiidiya wixii lamid a baytkan uu kuu sheegaya bayt marka lagulaa iyo dee masjid marka lagulaa kala faham iminka ku kala cadaan filay baytku waa kacbada oo iminka ay adag tahayba dee lama galaba iminka cidba looma furo waxaweye boqorada iyo kuwa idhaahda safiirada muslimiinta iyo waxbaa ayunbay sanadkii markaa xajka bay mar maydhaan intay furaan ay isugu yimaadaan iyagoo malaa dee koox yaroo shaqaalaan wada laakiin inteeda kale saas isaga qufulanta marka hadday dee uga suurowdo oo qofku uu galaba kacbada dee inuu kabaha iska bixiyo siduu nebi maxamed sameeyey calayhi salaatu wasalaam maalintii ibnu cumar uu ka warramaya dee uuma ka furay kabuu iska bixiyey markuu gelaya marka dabeete uu galana halka uu kacbada dhexdeedii buu galay ogow kacbadii layidhi fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam kacbadii laya xaggeeda ujeesta buu bartankeeda qofkii galay imika markaa halka uu utukanayo qaabilayo waa halkuu nebigu utukaday calayhi salaatu wasalaam markii uu galay ee ibnu cumarna uu lahaa awala man dakal baan ahaa markii ay kasoo baxeen isaga iyo bilaal iyo dabeedna waa su-aalo halkeebuu ku tukaday baan la tiibuu sii xusaya qolka wallahu aclam